magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa maanta lagu qabtay qaar ka mid ah kuraasta xubnaha maamulka koonfur galbeed ku matali doona baarlamaanka soomaaliya ee soo socda wariyaha v o a magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaaladaasi
ilaa shan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kursiga ugu horeeya waxaa ku tartamay xasan cabdinuur iyo maxamed cabdulaahi waxaana toddobaatan iyo laba cod ku guulaystay xasan cabdinuur halka musharaxa la tartamayay maxamed cabdulaahi uu helay labaatan iyo toddoba cod waxaana hallaaday laba cod kursiga labaad waxaa ku tartamay shariif maxamed cabdallah iyo maxamed xuseen shariif maxamed cabdallah ayaa ku guulaystay toddobaatan iyo sagaal cod halka musharaxii la tartamayay maxamed xuseen uu helay sagaal iyo toban cod waxaana hallaabay saddex cod guddoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed yuusuf cabdiqaadir ayaa ku dhawaaqay natiijada
maxamed xuseen muqaar iyo shariif maxamed cabdalla oo horey u fadhiyey kursiga afartii kale oo soo dhaafay soo wadanaya beesha maxamed xuseen muqaar waxaas uu helay waxaa soo caaday boqol iyo kow gabda boqol kow gabda asagoo sharci uu baray inay soo caadaan yahay waa ka maqnaa midin maanta waa imaaday waa ku maqan yihiin maxamed xuseen muqaar waxa uu helay sagaal iyo toban kursi saddex kursiga ka mid ah boqolkoodu waa halaabay shariif maxamed cabdalla xuseen waxaa uu helay toddobaatan iyo toban shariif maxamed cabdalla xuseen
xildhibaanka la doortay shariif maxamed cabdalla ayaa isagana markii la doortay wuxuu u mahad celiyey ergooyinka doortay isagoona sheegay afarta sano soo socotaa in uu ku shaqayn doono rabitaankooda waxaan oan marka xildhibaan la doorto micnihiisa maaha qofkan keliya la doortay maaha waxaad ka qayb qaadanaysaan dawladii sare ayaad ka qayb qaadanaysaan cod hadda asiiseen wuxuu ku shaqalahayaa cod madaxweyne lagu doorto cod xukuumad lagu ansixiyo cod shuruuc dhaqan lagu sameeyo masaalixda bulshada hadda isooshiyikuwa soomaalida kasto ay joogto
kursiga saddexaad waxaa u tartamayey cabdixakiim mustaf ibraahim iyo maxamed mursal borow waxaana ku guulaystay xilka xildhibaannimo maxamed mursal borow oo helay toddobaatan iyo saddex cod halka musharaxii la tartamayay cabdikariin mustaf uu helay labaatan iyo toddoba cod waxaana hallaabay hal cod kursiga afraad waxaa ku tartamay maxamed aadan maxamed iyo maxamed ibraahim isaaq waxaana siddeetan iyo siddeed cod ku guulaystay maxamed aadan maxamed halka maxamed ibraahim isaaqna uu helay laba iyo toban cod waxaa hallaabay hal cod maxamed aadan maxamed ayaa guushiisa kadib dareenkiisa ka hadlay aad aad umahadsan tahay catoosho dareenkay aad u fiican yahay alxamdulilah sababtoo ah wax muddo badan aan sugayna waaye saad dareemaysid qof walba oo guulaysto dareenkiisa lama koobi karo aad aad u faraxsanahay waxaan dhihi lahay mar walba insha allah waxaan aad aad umahadsantihiin sidaa i doorateen sida quruxda badan oo codkiina ay siiseen afartii sano insha allah waxaan ku shaqayn doonaa si qurux badan oo farxad leh kursiga shanaad waxaa ku tartamay maxamed wardheere cabdi iyo cabdulaahi samow cusmaan ergada kursigan codaynaysay waxay ahaayeen sagaashan iyo shan ergo maxamed wardheere ayaa ku guulaystay siddeetan iyo saddex cod halka cabdulaahi samow cusmaanna uu helay kow iyo toban cod waxaana hallaabay hal cod doorashada ayaa maanta ku soo gebagabowday magaalada baydhabo jawi degan ciidamada amniga ayaa sugayey guud ahaan amniga magaalada baydhabo iyadoo waddooyinka magaalada baydhabona lagu arkayey ciidamo hor leh mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo